min ahli cilm waxaa ka mida ibnu lmulaqi ibnu lmundir iyo ibnu cabdilbar waxay sheegeen rafcu lyadayni cinda takbiirati lixraami mashruucun bilijmac in marka gacmaha in marka takbiirta takbiiratulixraamka lala imanaya in gacmaha kor loo qaadaa inay mashruuc tahay in laysku raacsan yahay bay sheegeen taas waa qodob sida oo kale imaamu nawowi raximah llah waxa uu soo naqliyey alijmaac cala istixbaabihi in gacmaha kor loo qaado takbiiratulixraamka marka la xidhanayo takbiiratulixraamka marka lala imanayo in gacmihii kor loo qaadaa inay sunno tahay inay culimmadu isku raaceen buu sheegay laakiin ijmaacaasi uu sheegayaa nadar baa ku suganoo jumhuurta ayaa caynkaasi ku tegey waayo culimmada qaar ka mida waxay tilmaameen in gacmaha in kor loo qaado xaaladaasi yacni cinda takbiirat lixraam inay waajib tahay waxaa ka mid ah axmed ibnu xambal iyo daawuud alظaahiri imaamu lawsaaci iyo xumaydi ibnu khusayma iyo bacdu culamaai shaaficiya waa waajib bay yidhahdeen sidaa daraaddeed in ijmaac lagu soo naqliyay istixbaabkii ma sugna oo jumhuurku waxay yidhahdeen waa waa sunne in gacmaha kor loo qaado marka takbiirat ixraamka lala imanayo qowl kale waxa uu leeyahay waa waajib lakiin maxaa laskaga waafaqsan yahay waxaa laisku waafaqsan yahay inay mashruuc tahay takbiiratulixraamka marka lala imanayo in gacmihii kor loo qaado ma sunna mise maha sunne waa waajib baa laisku khilaafay un qolna waxay waa waajib qolna waxay waa sunna wey qowlka jumhuurkaana raajixa oo waxa weeyaan waa sunna wey in gacmaha kor loo qaado farqiga udhexeeya takbiiratulixraamka iyo gacmaha kor loo qaado takbiiratulixraamka in lala yimaada waa rukni wey min arkaan salaa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim laakiin gacmahoo kor loo qaada waa sunna wey gacmahoo kor loo qaada waa sunna weeyaan labada meelood oo kale waxa weeyaan marka la rukuucayo iyo marka rukuucda laga soo tooso iyadana waxaa jirta culimmada qaar ka mid oo markaasi ayagu aan ku tegin inay sunno tahay oo waxa weeyaan xadiidkan way khilaafeen bal qaarkood ayaa waxay sheegeen inay markaa bidcawa tahay saas daraaddeed albukhaari wuxu uhi raximah llah man zacama ana rafca alydi bidcatu qofka sheega ee yidhaahda gacmaha in kor loo qaada waa bidca weeyaan yani marka takbiiratu ixraamka laga reebo faqad طacana fi asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama wاsalafi waman bacdah waxa qofkaas uu tacniyey oo waxuu ka sheegay saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo salafkii iyo ciddii ka dambaysay wa ahli اlxijaazi wa ahli اlmadiina wa ahli maka wa cidda min ahli اlciraaqi wa ahli shaami wa ahli اlyaman wa culamaa khuraasaan yacni ummadaas oo dhami waxay weriyeen xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka qofka yidhahda waa bidca weeyi micnaheedu waxa weeyaan nin dadkaasoo dhan wax ka sheegay saxaabadii rasuulka laga soo bilaabo ilaa ahlulcilmiga sidaa daraaddeed baa xadiidkan culimmadu waxay yidhaahdeen sida cali bn madina oo kale hada alxadiid xujat cala alkhalq man samicahu facalayhi an yacmala bihi xadiidkani xuja ayuu ku yahay khalqiga oo dhan buu xujo ku yahay qofka xadiidkan maqla waxa waajib ku ah inuu xadiidkan ku camal falo oo xaaladaha la yidhi marka gacmaha kor baa loo qaadaya ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu kor u qaadi jiray oo kale inuu kor u qaado qofkii gacmihiisii sidaasoo kale ibnulqayim raximahullah wuxuu yidhi gacmaha oo kor loo qaado meelayogan saddexda ah nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laga wariyey saddexdaa meelood in gacmaha kor loo qaado waxaana ka wariyey in ku dhow soddon saxaabi baa rasuulka ka wariyey waاttafaqa calaa riwaayatiha alcashara werinta xadiidkan la wariyeyna waxaa isku waafaqay oo saxaabada ka mid ah tobankii jannada loogu bushaareeyey dabeetana wuxuu yihi walam yahbut can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama khilaafu dalika albatta arrintaa wax ka duwan rasuulka calayhi salaatu wasalaam kamay sugnaanin yani arrintaa gacmaha in kor loo qaado saddexdaa meelood wax ka duwan rasuulka lagama soo werin oo kamay sugnaanin buu leey bal kaana hada da'buhu ilaa an faaraqa dunya sidaas waxay ahayd caadadiisii ilaa intuu adduunyada ka baxaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu daa'imana waxayna tusinaysaa lafdiga kaana kaani waxay faa'idaysaa alistimraar ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam kaana yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi ida اftataxa الsalaa marka waxay ku tusinaysaa kaanadu inuu rasuulku daa'imay oo marka uuna ka tegin saas buu sheekuna sheegay wuxuu leeyahy bal kaana hada da'buhu ilaa an faaraqa اdunya taas waxay ahayd caadadiisii iyo dhaqankiisii kamuu tegin rasuulku calayhi salaatu wasalaam meeleewgaa saddexdaa inuu gacmaha kor u qaado ilaa dunyada ka faaruqay alxaafid ibnu xajar raximah llah isaguna wuxuu yidhi waqad jamaca zayn اddiin alciraaqi cala man rawaa rafca alyadayni fi ibtidaai الsalaa yacni ragga wariyey saxaabada wariyey gacmaha in kor loo qaadayo salaada marka la bilaabayo gacmaha in kor loo qaadayo saxaabada warisay ayaa uu ururiyey zaynuddiin alciraaqi deetana waxa uu gaadhsiiyey konton saxaabi konton saxaabi baa rasuulka ka wariyay calayhi salaatu wasalaam yacni ibnu qayimna soddon wax ku dhow buu sheegay isna waa ka badiyo konton buu gaadhsiiyey sidaasoo kale alxaakim saaxib almustadrak waxau ihi laa naclamu sunnatan ittafaqa calaa ruwaatiha calaa riwaayatiha alkhulafaa alarbaca sunno ay isku waafaqeen warinteeda khulafada afarta ah ma ogin buu yidhi uma alcasharatu lmashhuudu lahum biljanna dabeetana tobankii jannada loogu bushaareeyena sidaas oo kale ay isku waafaqeen faman bacdahum min akaabir asaxaaba iyo iyaga kuwii ka dambeeyey ee ahaa saxaabadii waaweynaa maca tafaruqihim fi lbilaad ashaasica welibana iyadoo arrintaasi lala qabo kala taga ay ku kala tegsan yihiin dhulka dhul yani dhul aad iyo aad u kala fog hayra hadihi sunna sunnahan say iskugu waafaqeen oo kale maanan arkin buuri yani way isku waafaqeen saxaabada afarta khulafee raashidiin kuwii jannada loogu bushaareeyey iyo saxaabadii waaweynada ee kale iyagoo weliba dhul kala duwan meel kaliya iyagoo aan wada joogin dhul kala duwan jooga bay sunnahan isku waafaqeenoo sidaas bay rasuulka ka wariyeen calayhi salaatu wasalaam marka waxay kutusinaysaa waxay ku tusinaysaa yani sunnahan inuu yahay mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugan oo ay tahay in lagu camal falo sidaa uu sheegayo caliy bnu lmadini hada alxadiid xujat cala alkhalq man samicahu facalayhi an yacmala bih qofka maqlaa waa inuu ku camal falaa oo aanu khilaafin marka waa saddex meelood takbiirat lixraam cinda takbiirat lixraam takbiirat ixraamka marka lala imanayo cinda arukuuc marka la rukuucayo cinda alictidaal marka laga soo tooso rukuucdii saddexdaa meelood bay tahay in gacmaha kor loo qaado oo sunnaa kaana yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi halkaas waxay kutusinaysaa gacmaha mar kor loo qaadayo halka la gaadhsiinayo yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi garbihiisa meel ku dhow oo ku sima la siman marka waxaa soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu mar furuuca udunayhi dhagaha labadiisa dhagood markaa carjoododaasi mar inuu la simo la gaadhsiiyey marna waxaa soo aroortay xadiiskan oo kale xadwa mankibayhi meel markaa garbaha ku dhow oo la siman inuu gaadhsiiyey gacmihii marka laba siyoodba waa yani qofku waa yeeli karaa inuu garbaha kula simo oo marka waxa weyaan uusaa garbihii ula simo gacmihii iyo inuu dhagaha markaas u gaadhsiiyo oo dhagahii markaasa ula simo furuuca udunahi welibana markaa dhagaha furuucdooda hore ee markaa carjooda ah culimmada qaar ka mid waa jimciyeenba waxay yidhaahdeen faraha hore waaa lala waxaa la gaadhsiinaya oo lala simayaa dhagaha ayaa la gaadhsiinayaa darafkooda baabacada dhinacanna waxaa lala simayaa garabka markaa waay usim waxay ka dhaxaysaa ama labadiiba waxa weeyaan waa jimciye dhagihiina waa la simay waa ku dhaweeyey garbihiina sidaasoo kale waa ku simay waa la dhaweeyey markaa xadwa mankibay halkaasuu gaadhsiinaya ida ftataxa salaa salaada marka uu furfurto waa takbiirat ixraamki ida ftataxa salaa waqta iftitaaxihi iyaahaa marka uu furfuranayo salaadii weeyaan wadalika cinda takbiirat اlixraam waa markuu la imanayo takbiirat ixraamka saddex siyoodba rasuulkana ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam gacmaha koruqaaditaankooda takbiirta markuu xidhanayo takbiirta la imaanshaha uu la imanayo iyo gacmaha kor qaaditaankooda saddex siyood baa ka soo aroortay oo saddexduba ay yihiin saxiix in takbiirtii iyo gacmaha kor qaaditaankoodiiba ay wada socdaan intuu gacmihii kor u qaado ayuu wuxuu leeyahy allahu akbar markaa gacmihii way wada socdaanba takbiirtii cabdillahi bni cumar xadiidkiisa uu dilila fi saxiixayn wuxuu yihi yarfacu kaana yarfacu yadayhi xadw mankibayhi إda kabara lلصلاة وda da إdaa kabara lلصلاة yani u kibaaranayo gacmaa kor buu qaari jiray xadiidkana oo daliil kaana yarfacu yadayhi xadw mankibayhi ida اftataxa الصلاة وإdaa kabara lلrukuuع sidoo kale mar rukuucda u kibaaranayo gacmaha kor qaado allahu akbar markaa gacmaha kor qaaditaankooda takbiirtii ayaa wada socda waidaa rafaca ra'sahu min arukuuci rukuuc marku ka soo toosa allahu akbar ma odhanaya eh wuxuu odhanaya samica allahu liman xamida wa qaala rasuulku wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd iyo talabaado ah in uu gacmihii kor u qaado qabla takbiir takbiirtaba intuuna laba imaninba ka hor gacmihii kor u qaado allahu akbar waxaa horreeyey gacmaha kor qaaditaankoodii waxaana dembeeyey takbiirtii baa dambaysay isna waxa dila xadiida cabdillahi bni cumar intuu gacmihii kor u qaaday oo uu xidhay oo gacmihii kor u qaaday allahu akbar markaa gacmaha kor u qaaditaankooda iyo takbiirtii waxa horeeya gacmihii baa horeeya waxaana dambaysa takbiirtii sidaa cagsigeeda waxaa horeysa takbiirtii waxaana dambaysa gacmihii kor loo qaado allahu akbar gacmihi markaa dambaysay saddexdaas siyood ba rasuulku waa ka sugnaatay taana waxay ka sugnaatay xadiida malik bn xuwayrir cinda muslimin marka saddexdaas siyood bu qofku waa yeeli karaa si markaa uu samayn karo taa hore ee xadiidkana uu sheegayo ee ah in takbiirtii iyo gacmaha kor qaaditaankooda inay wada socdaan oo mar ay wada dhacayaan yuu xadiiskani sheegaya caynkaasi waxaa ku tegay imaamu shaafici raximah اllah axmed ibnu xambal cali bn madini waxaana caynkaa yidhi waa saxiix imaam nawwi kaana yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi ida اftataxa الصalاة وإida kabara lلrukuuع iyo markuu rukuucii u kibaaranay وإida rafaca ra'sa min الrukuuع rafacahumaa kadalika sidaasoo kale gacmaa kor ugu qaaday وqاaل سمع الله لمن حمd ربنا ولك الحمد labadiiba waa جمعiyey سمع الله لمن حمd ربنا ولك الحمد جمcintaa uu جمعiyey رasuulka عليه الصلاaة وaسلام isagoo imaamkii bu ahaa تukiniya dadka marka markuu soo tooso سمع الله لمن حمd waa ohanay ربنا ولك الحمدna waay waa raaciyey culimmada qaar ka midii waa تفriiqiyeen imaamkii iyo maamuumkii waxay yidhaahdeen سمع الله لمن حamida waxa iska leh imaamkii oo isaga odhanaya samica allahu liman xamida ma'muumku wuxuu odhanaya rabbanaa laka alxamdu ama rabbana walaka alxamdu waa ma'muumkii baa odhanaya rabbana walaka alxamdu munfaridku keligii tukanaya isagu waxa odhanaya sidoo kale samica allahu liman xamida si kale haddaynu dhigno ma'muumku isagu waxa yani isagu un baan odhanayna samica allahu liman xamida labada kale samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu way odhanayaan yani labada kale waxa weeyaan imaamku wuu odhanaya munfaridka oo ah qofka keligii tukanayaana wuu odhanaya samica allahu liman xamida buu odhanaya rabbanaa walaka alxamdu saddexdubu way wadaagaan imaamkii wuu odhanayaa marku samica allahu yidhaahdo u haddana rabbana walaka alxamdu odhanayaa kii keligii tukanayna samica allahu liman xamid markuu yidhaahdo rabbana walaka alxamduna waa odhanaya kii la tukinayna marka imaamkii samica allahu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu bu isaga odhanaya sidaas u kala saareen ahlulcilmiga qaar ka mida sida culamada shaaficiyadu ay ka mid yihiin iyagu waxay yidhaahdeen imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridka intuba waa isku mid dhammaantoodna waxay odhanayaan samica allahu liman xamida oo imaamka marka waxa weeyaan uu samica allahu liman xamida isagu yidhaahdo rabbana walaka alxamdu ma'muumkiina wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu intaasna odhanaya maxaa u daliila waxaa u daliila ninkii salaadiisa xumeeyey ayuu daliishaday rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam inaha laa tatimu salaatu axadikum xataa yusbiq alwudu midkiin salaadiisu dhamaystirmi mayso ilaa weysadii marka uu dhamaystiro si fiican u weysaysto siduu ilaahay u faray dabeetana uu kibaarto yani uu rukuuco rukuucduu ku xasilo dabeetana uu yidhaahdo samica allahu liman xamida uma yastawiya qaaiman uma yastawiya qaa'iman xataa yuqiima sulbahu markaa rasuulku wuxuu faray calayhi الsalaatu wasalaam halkaas in qofku uu la imanayo samica allahu liman xamida waa o isagana waa faray dadkiina wuxuu hi inahaa laa tatimu salaatu axadikum midkiin salaadiisu dhammaystirmi mayso ilaa sidaa uu yeelo waxaana ka mid ah inuu samica allahu yidhaahdo waxaa kale u daliishadeen xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saad u aragteen saad aragteen anigoo u tukanaya u tukada idinku markaa taasi waxay keensanaysaa buu yidhi imaamu nawowi raximah llah ana kula musallin yajmacu baynahumaa qof kasta oo tukanaya ama imaam ha noqdo ama maamum ha noqdo ama munfarid ha noqdo qof kastaoo tukanaya waa jamcinayaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu waa yani waa jamcinaya waliannahu dikrun yustaxabu lilimaami fayustaxabu ligayrihi samica allahu waa dikri sida imaamka loo doonayo inuu ula yimaado isaga mustaxab u tahay ayrkiina mustaxab bay u tahay katasbiix fi rukuuci waayrihi sida markuu imaamku uu rukuuco tasbiixda ula imanayo subxaana rabbi alcaiim bixamdihi ula imanayo oo kale ayaa dad kale ula wadaagayaan baa isaguna ula imanaya dad kale ay wadaagayaan walina asalaata yani markaa hadalku saa usoo waday deetana wuxuu yani sheekhu uu tilmaamay raximah llah waa imaamu nawowi weeyaan فإن لم يقل بالذكر من في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاaليا من الذكر qfka ركوuعda ka soo toosaa laba xaaladood buu ku sugan yahy xaaladda اعtidaalka iyo xaaladda uu قyaam ku ekaado اعtidaalku waxa weeye markuu soo tooso ee uu soo socdo iyo markuu istaago si fiican u istaago markan uu istaago wuxuu odhanaya ربنا ولك الحمد markan uu madaxii kor usoo qaado muxuu odhanaya haddaba haddii marka wuxuu leeyahay uu mid ka tago haddii uu ka tago samica allahu liman xamida hadduu ka tago labadii xaaladood oo qofku uu ku sugnaa mid ka mida dikrigeeda uu ka tegin oo mid baa waxay noqonaysaa bilaa dikri bay noqonaysaa oo markii uu soo tooso soo istaagay unbuu yidhi markaa rabbanaa walaka alxamdu markaa soo soo toositaankii iyo intii uu soo socday xaaladaasi dikrigii ay iska lahayd buu ka tegey qofkii sidaa daraaddeed ba sheekhu yani sheekhu alalbani wuxuu leeyahy raximah llah dadka tukanaya badidood markuu imaamku samica allahu yidhaahdo isla markaaba rabbana walaka alxamdi ba odhanayan iyagoon sooba istaaginba isagoo soo imaamka samica allahu liman xamida ma yidhi markii madaxiiba ay la soo toosaan iyagoon si fiican bu istaagin bay rabbanaa walaka alxamdu yidhahdeen taasina waa mukhaalafa yani arrinta noocaasoo kalihi waa mukhaalafatu sariixatu lilxadiid bini marka yani waa mid khilaafsan xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka hadduu qofku is yidhaahdo markaad soo toosiduun rabbana walaka alxamdu dhe si fiican yani aada isku taagtid xaaladaasina wuxuu ka tegayaa dikri mashruuc ahaa oo ahaa inuu samica allah uu yidhaahdo intanuu soo socdo marka qofkii samica allahu buu odhanayaa xaaladdu soo socdo markuu istaagana wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamd marka qolooyinka kale yani xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi imaamku markuu yah samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd idinku waxay tahay rabbana walaka alxamd imaamku markuu samica allahu yidhahdo idinkuna rabbana walaka alxamdu dhaha imaamu nawowi wuxuu leeyahay asxaabta iyadu waxay yidhaahdeen famacnaahu quluu rabbana laka alxamdu maca maa qad calimtumuuhu min qawli samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu dhaha iyada oo lala qabo oo aada og tihiin inaa hadalka ah samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida idinka oo og inaad odhanaysiin markaad hadalkaa tidhaahdeen ka bacdi imaamkuna uu yidhaahdo waxaad tidhaahdeen rabbanaa walaka alxamdu wainamaa khusa hada bidikri kan waxaa gaar loogu sheegay liannahum kaanuu yasmacuuna jahra nabiyi sala اllah alay slama bisamica allahu liman xamida waxay maqli jireen inuu rasuulku kor u qaado samica allahu liman xamida kor u qaada maqli jireen marka taas baa keentay in gaar loogu sheego la yidhaahdo markaad hadalkaa maqashiin waxaad tidhaahdeen rabbana walaka alxamdu micnaheedu maaha idinku hor odhanina yani waxa wy marka samica allahu aad maqashin imaamku inuu yidhi inuu korku isagu qaadaya waxaad tidhaahdin ma'muumiinta haddaad tihiin rabbanaa walaka alxamdu dhaha ee taasi kama dhalanaysa markaa in samica allahu liman xamida aynay odhanaynin hadal noocaasoo kalea ayuu markaa kitaabkiisa majmuuca ah uu ku yidhi sheekhu raximahullah hadal aad iyo aad u wanagsan weeyaan shuraxda xadiidkan ee culimmada markaa ee sida ibnu mulaqin oo kale ayuu waa keenayaa oo ka warramaya isaguna saasoo kale ibnu daqiiq ilciid sharaxa kitaabka kulle isna waa ku keenayaa hadallada noocan oo kalea yani in la jamcinayo ayay sheegayaan samica allahu liman xamida yaa rabbana walaka xamdu qof kastaba waa odhanaya imaamkii ma'muumkii munfaridkii qaabka loo jamcinayaana waxa weeye xaaladda ictidaalkana samica allahu liman xamida waa la odhanaya xaaladda qiyaamka ee qofku istaagana rabbanaa walaka alxamdu buu odhanaya qofki yani labadaa xaaladoo saasaa loo kala duway xikmadda ku jirta rafcul yadeynka xikmadda ku jirta in gacmaha kor loo qaado waa maxay hadallo fara badan bay ahlucilmi ku leeyihin hadalka imaamu shaafici baa ugu wanaagsan waxaa la yidhi shaafici uu yidhi raximah اllah icdaaman liijlaal اllah ilaahay weynayntiisa oo la weynaynayo awgeed baa gacmaha kor loogu qaadaya waitibaacan lisunati rasuuli illah iyo sunnaha rasuulkao la raacaya calayhi الsalaatu wasalaam warajaa hawaab illah iyo ajarka ilaahay laga doonayo oo la rajaynayo baa loo samaynaya weynayn ilaahay la weynaynayo sunnaha rasuulkao la raacayo iyo hawaabka ilaahay oo la rajaynaya yani ajriga oo ilahay laga rajaynaya subxaanahu wa tacaala marka waxaa kale la yidhi ishaarat ilaa rafci اlxijaabi bayna اlcabdi wالrab jalat cadamathu waxaa kale markaa la yidhi inahu tacabud laa yucqalu macnaah gacmaha waxaa kor lagu qaadaya waa tacabud waana lagu adoonsaday micnihiisaba lama garanayo ilah unbaa garanaya subxaanahu wa tacaala wa qiila huwa ishaaraة ilى الtawxiid tawxiidka oo la ishaarayana waa la yidhi yani ilaahay oo la keliyeynayo na waa la sheegay waxaa kalena xikmadda ku jirta waxa weeye takbiirat lixraamka marka la xidhanayo in gacmaha kor loo qaado qofkii marka waxba aan maqlaynin takbiirta qofkii aan maqlaynin inuu arko gacmaha kor loo qaado markuu arko gacmihii kor loo qaaday wuxuu fahmayaa in la xidhanayo salaada waa qofkii marka waxa weeyaan isagu aan arkayn takbiirta aan maqlaynin dabeetana qofku wuxuu ogaanaya salaadda in la galay waa ku daba xidhnay marka adxika noocaasoo kalea iyo ahlucilmi waa ay u sheegeen khulaasaduna waxa weeyaan waa sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in nebiga lagaga daydaana waa shay markaa matluuba oo la doonaya weeyaan waxyaabaha markaa dadka tukanaya marka halkan oo kale rukuucdoo kale ay ku daraan rabbanaa walaka alxamdu waxaa ka mid a lafdiga ashukr rabbanaa laka alxamdu washukru dadka qaar kamida yidhaahda marka lafdiga ziyaadada ashukr waa khata mana sugna waxaa rasuul ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu qofku yidhaha rabbanaa laka alxamdu ama rabbanaa walaka alxamdu ama allaahuma rabbanaa laka alxamdu oo allaahuma uu ku ziyaadiyo lafdiga ashukr muu yani kamuu sugnaanin rasuulka sala allahu alayhi wasalam sidaa daraaddeed ayaa laska ilaalinayaa markaa inuu qofku uu la yimaado waayo marka inuu sunahani sunno aad iyo aad muhiim u yahay waxaa caddaynaya culimmada qaar ka mida kutubbay ka qoreen waxaa ka mid a imaam الbukhaari juz uu bixiye rafcu اlyadayn waxaa ka mid a moxamed ibn nasr almarwasi ibn اlqayim iyo subuki kutubta fiqigana hadii jeerka kala maray aad iyo aad markaa culimmadu u sheegaan marka waxay kutusinaysaa in saddexdaa xaalood in gacmaha kor loo qaadaa inay sunno tahay sujuudii muxuu yihi wakaan laa yafcalu dalika xaaladda rasuulku uu sujuudayo gacmaha kor muu qaadi jir yani markuu sujuudda u hoobanayo gacmaha kor muu qaadiyo marka saddexdaa xaaladood xaalad baa loo geenaya afraad oo iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay waktiyada qaar ka mida inuu samayn jiray maaha mar walba saddexdan waa daa'im inta badan waxaanay nabsinaysa lafdigaa kaana istimraarka xaaladda afraad waxa weeyaan markuu atixiyaadka dhexe uu u fadhiisto qof haddii salaadda laba atixiyaad leedahay atixiyaadka dhexe marka laga kacayo markuu atixiyaasto qofkii atixiyaadka u fadhiisto deetana ragcadda saddexaad uu kacayo gacmaha kor buu qaaday sidanoo kalu gacmoo kor u qaaday halkaana waa gaadhsiinaya iyadana waxay ku soo aroortay sida markaa culimmadu ay sheegeen waktiyada qaar ka mid a axyaan ahlucilmiga qaar ka mid may sugin taasi oo saddex loo keliya ku kaaftoomeen sida shaafici oo kale iyo sida loo nisbeeyey ama culimmada shaaficiyada qaar ka mid a laakiin waa sunno sugan oo xadiidka waa soo arooray rasuulku waa ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed iyadana xaaladaasi kor baa loo qaadaya gacmaha afarna way ku noqonaysaa qofku markuu atixiyaadka dhex ka kaco ee ragcadda saddexaad u kacayo عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu yihi أmirtu waxa lay faray أn أsجuda عalى سبعaةi أcظumin toddoba lafood inaan ka sujuudo ayaa lay faray عalى الجabهaةi wejiga وأشhaaرa byadihi إilىa أنfihi gacantiisa waxa uu ku tilmaamay ilaa sankiisa yaعni markuu wejigii tilmaamay wuxuu yihi عalى الجabهaةi markaa saasuu gacantii u ishaaray dadkii say u arkaan markaa sankii iyo wejigii foodii yani iyo sankii wuu isku ugu wada shaaray waa wada tilmaamay inay xubin keliya isku yihiinoo dhulka la wada dhigayo lagu sujuudayo ayaa uu sheegay yuu tilmaamay walyadayn iyo labada gacmood warukbatayni labada jilib wa aطraaf اqadamayn iyo gomadaha farahooda hore toddobadaa meelood baa la ifaray inaan ka sujuudo umirtu waxaa la ifaray waxaa faray ilaahay subxaanahu wa tacaala an asjuda calىa sabcati acdumin toddoba lafood inaan ka yani toddoba xubnood inaan marka waxa weeyaan ka sujuudo ayaa la faray yani mid kasta laf gaara maaha sida maha micnaheedu waxa weeyaan bictibaar aljumla toddobadaa meelood baa qofkii laga rabaa inuu ka sujuudo waxa uu tilmaamay markaa oo ugu horaysa على الجبهة ووجه وأشاaر بيده إلى أنفه ilaa sanka yuu soo gaadhsiiy sankii wejigii way wada socdaan waa isku xubin keliya waa o waxaa loo geenayaa markaa labadii gacmood waa saddex waxaa loo geenayaa labadii jilib waa شhan waxaa loo geenayaa أطراaf الqadamayn lugaha farahooda hore waa toddoba hantii marka labada loo geena waa toddoba weeyaan toddobadaa meelood baa laga sujuudaya marka walyadayni gacmuhu waxa weeyaan waa kafkaa weeyaan intaas sujuuddan la sheegayaana xubnaha toddobadiihiba dhulka in la dhiga weeyaan in wax qofku ku sujuudo dhulkii markaa uu ku sujuudayaa in toddobadaa xubnoodba dhulka ay yaallaan baa la doonaya marka wejigii iyo sankii way wada socdaan lama kala reebayo wejiga oo keliya inta lagu lagu la dhigo sanka laga qaadi maayo sankoo keliya inta la dhigana wejiga laga qaadi maayo labadii oo wada socda labadii oo wada socda wejigii iyo sankii oo wada socda dhulka la wada dhigaya si fiican baa welibana loo dhigaya sidaa daraaddeed baa ahlulcilmiga qaar ka midi waxay sheegeen haddii waxa weeyaan sankii laga sujuudi waayo oo dhulka la dhigi waayo inaan salaada asaxayni inuu qofku sujuudi waa la rabaa sidoo kale hadduu sankoo keliya u dhigo wejiguu ka qaadana waa la mid ayaduna waa qof aan sujuudin weeyaan oo xubnihii la rabay inuu ka sujuudo kama sujud waayo xubnaha in laga xubnaha toddobadaa in dhulka la dhigaa oo laga sujuudaa waa waajib waayo rasuulku wuxuuhi waa la faray isaga iyo ummaddiisaba waa la faray waxa isaga la faran ummaddiisa waa la faray waxa isaga la faray ummaddana waa la faray marka waayani waa shay waajiba wey marka wejigii wey kaasi walyadayni labada gacmood marka waa labadaa kaf waa baabacooyinkaas baa la dhigayaa gacanta oo dhan looma dhigayo gacanta o dhan looma jeedo in dhulka la wada dhigayo waxayna tusinaya inaan loola jeedin sidaasi xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu diiday in gacmaha la dhigo iftiraasha sabc in gacmihii la goglo oo dhulka la dhigo sida dugaagu oo kale dhulka uu u dhigo in sidaasoo kale loo dhiga iyuu rasuulku diiday marka maadaama oo la diiday dhulkii in la goglo micnaheedu waxa weya labadaa baabacoodba dhulka la dhigayaa farahanna waxaa la qaabilsiinayaa qiblada ayaa la qaabilsiinaya xagga qiblada ay markaasi ay eegayaan iyadoo gacmihii aan la kala bixinino sa aan la kala odhanin oo farahii aan la kala kaxaynin sidoo kalena aan yani iyagoo saas kusoo urursan ayaa markaa gacmaha xagga qiblada loo jeedinaya iyaga laftooda qofku markuu sujuudo wejiga dhulka uu dhigo labadiisaasi waxa uu dhigayaa garbaha meel la siman oo markuu wejiga dhulka uu dhigo garbihiisa waa la simaya ama dhagihiisaasi meel la siman buu markaas dhigaya gacmaha kaga iman maayo si dadka qaar ka mid ay sameeyaan jilbihiisa agtiisa kaga iman maayo intuu jilbaha agtiisa kaga yimaado buu soo sujuudaya may waxaa la rabaa in garbaha dhigtid dabeetana waxa weeyaan ay garbaha la sinaadaan walyadayn والركبتين waxa weeyaan jil- eh, waa jil- ku sujuudo dee waxa weeyaan labadii gacmood dhulka uu dhigo wejigiina dhulka u dhigo jilbihiina way way dhigmayaan iyago marka laba jil- ayaga dhulka waa la dhigaya in dhulka ay yaallaan baa la doonaya mar walba wax banahay labada yani intaas waa shan marka aطraafu qadamayn waa labada gomadood farahooda wey ayagana dhulka ayaa la dhigaya kor loo qaadaya dadka qaarkood intay markay sujuudaan lugahaas dhulka kor bay uga qaadaan faraha faraha kor looga qaadi maayo dhulka ayaa la dhigaya si fiican inta loo dhigo welibana ba ayaga laftooda hadday suurtagal noqoto qiblada la qaabilsiinaya faraha laftooda yani dhulka ayaa lagu qaniis ayaa la qaniisinaya oo kor looga qaadi maayo marka toddobada xubnood in laga sujuudaa waa waajib dhulkana la dhigo inay waajib tahayna jamaaca min ahli cilmi ayaan kama tegin oo aan laga tegin xikmadda ku jirtaana waxa weeye xubnaha xubnahana waa xubnihii ugu sharafta badnaa qofka bini aadamka oo welibana wejigu ugu horeeyo wejigu waa meesha ugu sharafta badan qofka bini aadamka ashraf alacdaa marka sidoo kale xubnahani waa xubnaha camalka daahirkii ka dhaco yani camalka muuqda in xubnaha laga sujuudo waxa weeyaan micnaheedu qofku inuu ilaahay isku duleeyey subxaanahu watacaala uu ilaahay u hoggaansan yahay waa qof ilaahay uu isku duleeyey oo khuduucay oo ilaahay u hoggaansamay waa qof ilaahay u hoggaansama weeyaan meeshii ugu sharafta badnayd marka dhulka ilaahay yani aada u dhigtid waxa weeyaan waad weynayn ilaahay aada weynaysay iyo hoggaansan ilaahay aad hoggaansatay iyo isdullayn aada isku dullaysay ilaahay iyo muujin aada muujisay inaad addoon ilaahay tahay subxaanahu wa tacaala addoonkii ilaahay sidaa daraaddeed baa rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam qofku markuu sujuudsan yahay ha ku dadaalo ducada faqaminun an yustajaab xaaladda yani ugu dhow qofka in ducada laga aqbalo oo markuu sujuudsan yahay markuu qofku uu sujuudsan yahay waa xaaladda qofku ugu dhow yahay inuu ducada ilahay ka aqbalo markaa ducada qofka ha ku dadaalo xaaladaasi markuu sujuudsan yahay faqaminun an yustajaaba lakum waxa dhow ama mudan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka aqbalo marka khayrka adduunyada khayrka aakhira labadaba haddaad ilaahay weydiisatid xaaladaas waxa weeyaan waad waxaa laga yaaba inuu ilaahay ka aqbalo marka yani xikmadda loo sharciyeeyna waa caynkaasi weeyaan marka qofka ha ku dadaalo yani meel laba meelood un baa dadku inta badan ay qaldaan ama saddex meelood waata koowaad sanka kor bay uga qaadaan oo intuu fooda halkaa dhigo iyo sanka dhulka una saarin oo sankii kama sujuudo sanka in dhulka la dhigo lala sujuudo la doonaya xaaladda arrin meesha labaadna waxa weeye gacmihii gacmaha waxa laga yaaba qofka ama dhulka inuu goglo ama uu jilbaha agtooda kaga yimaado waxaa la doonaya iyagana in baabacdan oo keliya inta la dhigo ee dabeetana waxa weeyaan garabka agtoodana la dhigo qibladana la qaabilsiiyo meesha saddexaadna waxa weeye wal atraaf alqadamayn lugaha farahoodaa hore qofku markuu sujuudo kor buuga qaadaaba dhulka oo maba dhigaba dhulkii marka iyaguna inay sujuudaan baa la doonaya dhulka iyagana si fiican u dhigaya saddexdaa meelood marka qofku si fiican yani ha hubsado xaaladahaas can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu ahaa lafdiga kaana ahlu cilmigu waxay idhahdeen waxay faa'iidaysaa istimraar inuu rasuulku calayhi salatu wasalam uu daa'imay idaa qaama ila salaati salaada markuu u kaco yukabbiru waa kibaaranayay xiina yaquumu markuu marka waxa weeyaan xiina yaquumu ay xiina waqta qiyaamihi lisalaa salaada markuu u kaco salaada markuu u kacayo waa kibaaran jiray marka salaada u kaco waa kibaaranayay uma yukabbiru waa kibaaranayay xiina yarkacu waqtigu rukuucayana waa kibaaranayay uma yaquulu wuxuu odhanaya samica allahu liman xamida xiina yarfacu sulbahu min alrakcati waktiga uu dhabarkiisa uu ragcadda ama rukuucda uu kor uga soo qaadayo na waa samica allahu liman xamida buu odhanaya uma yquulu waa odhanaya wahuwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa walaka alxamdu buu odhanaya uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yahwii waktiga uu hoobanayo na waa kibaaranaya uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa mar kor usoo qaadana ee sujuuddii kor uga soo qaadana waa kibaaranaya uma yukabiru waa la imanaya takbiirtii xiina yasjudu waktiga uu sujuudayana waa kibaaranaya uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa kor usoo qaadayo uma yafcalu dalika fii salaatihi kulliha salaadiisoo dhan caynkaas buu samaynaya xataa yaqdiiha ilaa uu dhammeeyo wayukabiru waa la imanaya takbiirtii xiina yaquumu min asintayni markuu ka kaco labada yani atixyaadka dhexe markuu ka kaco bacda ljuluusi fadhiga dabadi atixyaadka dhexe markuu ka kaco labada ragcadood ka kaco atixyaadka markaa uu fadhiisto kaana marka waxa weeyaan waa takbiirta waa la imanaya takbiiraadkan waxaa la dhahdaa takbiiraat intiqaal rukni buu ka tegay qofku rukni galna wuu gudagelayaa wuxuu la imanaya takbiirti kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama idaa qaama ila salaati salaada markuu u kaco yukabiru waa kibaaranaya xiina yaquumu markuu markaa salaada uu u kaco ee salaadda uu isku taago waa kibaaranaya wuxuu odhanaya allahu akbar takbiirtaas waa tee waa takbiiratu ya takbiiratu ixraamti wey markuu salaada u istaago ee uu doonayo inuu salaadii furfurto wuxuu ku bilaabaya allahu akbar waa ko uma yukabiru allahu akbar buu odhanayay xiina yarkacu waktigu rukuucay waa takbiirtii rukuucdii uma yaquulu samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida buu odhanayay xiina yarfacu sulbahu min aragcati markuu dhabarkiisa uu ka soo toosiyo rukuuco ayuu wuxuu odhanaya samica allah uma yaquulu wuxuu odhanaya wahuwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa walaka alxamdu halkan maxaan ka faaidsanaynaa waxaan ka faa'idsanaynaa waktiga la odhanaya samica allahu iyo waktiga la odhanaya rabbanaa laka alxamdu yacni samica allahu goormuu yidhi xiina yarfacu sulbahu min aragcati markuu dhabarkiisii kor usoo qaaday ee rukuucdii kor uga soo toosay waktigaas wuxuu yidhi samica allah markii uu istaagayna uma yaquul yani waa samica allahu la dabadeed wahuwa qaa'imun goormuu yidhi isagoo taagan markii uu soo toosay wuxuu hi samica allah markii uu istaagay ee istaag uu ku ekaadayna wuxuu hi rabbanaa laka alxamdu marka labadaa marna waa ictidaalkii marna waa qiyaamkii istiwaagii marka saasay u kala duwan yihiin isla markiina lama wada odhanayo midba wakti bay leeda gaar uma yukabiru allahu akbar buu deetana odhanaya xiina yahwii ee yahwi ila sujuud waktiga sujuudda uu hoobanayo ee uu dhaadhacayo sujuudda u daadegayo waxau odhanaya allahu akbar markuu sujuudayo uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu markuu sujuuddii madaxiisa kor uga soo qaadayna wuxuu odhanaya allahu akbar uma yukabiru allahu akbar buu odhanayay xiina yasjudu markuu sujuuddii labaad ku noqonaya iyada uma yukabiru allahu akbar buu ohanayay xiina yarfacu ra'sahu markuu ka soo tooso sujuuddii labaad markaa wuxuu u kacayaa ragcaddii labaad buu u kacaya marka uma yafcalu dalika fii salaatihi kulliha salaadiisa oo dhan caynkaas buu samaynaya xataa yaqdiiha ilaa uu dhameeyo taasi waa ragcad ragcad walba caynkaas buu samaynaya haday saddex ragcadood tahay hadday afar tahay hadday laba ragcadood tahay wayukabiru allahu akbar buu odhanaya xiina yaquumu min asintayni markuu labada ragcadood uu ka kaco bacda aljuluusi fadhiga dabadi fadhiga atixiyaadka ee dhexe marka uu ka kacayana waxau odhanaya allahu akbar waa takbiiraat intiqaalki marka xadiidkani wuxuu tusinayaa takbiiraadkaasi ina la imanayo takbiiraat intiqaalka ina la yimaadaa jumhuurku waxay idhahdeen waa sunna weeyaan marka laga reebo takbiirat alixraamka takbiirta ixraamka iyadu waa rukni weeyaan takbiirta lagu xidhanaya waa rukni mar yani iyada sunno maaha inta kale soo hadhay marka la rukuucayo marka la sujuudayo marka laga soo tooso marka la sujuudayo marka ragcadda saxaad loo kacayo ama atixiyaadka ragcadda labaad loo kacayo ama atixiyaadka laga kacayo ragcadda saxaad loo kacayo dhammaan takbiiraadka in la yimaada waa sunna ilaa jumhuurki axmed iyo daauud bacd daahiriya waxna waa waajib takbiiraadka oo dhan takbiiraat intiqaalka waxa la faray ninkii salaadiisa xumeeyey marka waa waajib weeyaan waxay yidhahdaan ahlucilmi sida naasiruddiin ibnu lmunayir oo kale xikmadda ku jirta sharciyeynta la sharciyo takbiiraadka in lala yimaado mar kasta oo qofku hoos u dhaadhacayo mar kasta qof kor usoo toosayo ilaa markuu isagoo taagan rukuucayo hoos buu udhaadhacay haddana uu soo tooso kor buu usoo kacay marka haddana uu sujuudo hoos buu udhaadhacay haddana markuu soo tooso kor buu usoo khafdi iyo rafci baa la yidhahdaa marka mar kasta waxaa la yidhi caynkaa takbiirta hawla yimaado qofka waxaa la faray qofka mukalafka waxaa la faray binniyati fii awali salaa marka ugu horaysa salaada uu gelayo inuu salaaddii uu niyoodo baa la faray niyadiisaasi waxay la xidhiidhaa takbiiratulixraamka ayay la xidhiidhaa oo markuu takbiiratulixraamka la imanayo allahu akbar uu leeyahay baa la rabaa inuu niyoodo salaadan uu gelayo marka wuxu uhi wakaana min xaqihi an yastasxiba aniyata ilaa aakhiri salaa mar haddii uu niyaddii bilaa ku bilaabay waxaa la rabaa niyadaasi inay socoto ilaa inta salaadu dhamaanayso niyaddu waa inay joogtaa ilaa inta dhamaanayso sidaa daraaddeed ba ahlucilmigu waxay idhaahdeen qofku haddii uu salaadii uu niyoodo inuu gooyo salaaddiisu ay buraysa yani wuxuu niyooday salaadii buu galay deetana wuxuu niyooday salaadii inu ka baxaba salaaddii way buraysaa niyaddu way daa'imaysaa oo way soconaysaa ilaa inta qofku salaadda ka baxay niyaddiisu niyadda uu ku bilaabay waa uu ku dhamaynaya dabeetna wuxuu hi faumira an yujadida alcahda fii anaa'iha bitakbiir markii uu niyooday takbiir buu leeyahay markaa si ay niyaddii u socoto oo qofku uu ilaawin marnaba waxaa mar kasta lagu cusboonaysiinaya takbiirtan baa la faray uu la imanayo allahu akbartan aad leedahay weli niyaddii baa socoto weeyaan aad ku xidhatay allahu akbarti ugu horraysay waxaad kusoo xidhatay adigoo niyaysan niyaddaasi takbiiraadkani waxay ku dareensiinaysaa niyaddii aad kusoo xidhatay sidaa daraaddeed baa loo sharciyey bay dhahdeen ahlucilmi yani xikmadda ku jirta alla ku sheegay calaa ayi xaal yani takbiiraadkaasi in qofku inuu la yimaado aad iyo aad u muhima waktigu la imanayaana waxa weeyaan markuu rukni uu galo ama uu doonaya mark markuu doonaya rukni inuu guda galo ayuu takbiirta la imanay xiina yarkacu waktigu uu rukuucayo yani weli muu rukuucin oo markuu rukuucayo weyaan allahu akbar kasma rukuucayo xiina yasjudu marka uu sujuudayo weli muu sujuudin isagoo weli sujuuddii aan u hoobanin buu allahu akbar odhanaya deetna markaasuu sujuudaya waa sida can muarif ibni cabdillaah waa nin taabiciya marka muarif ibni cabdillaahi ibnu shakhiir ayaa la odhan jiray ninkan qaala sallaytu ana wacimraan ibni xusayni anigii cimraan ibni xusayn waxaanu ku tukannay khalfa caliy bni abi aalib cali bn abi aalib gadaashiisaan ku tukannay fa kaana waxau ahaa idaa sajada markuu sujuudo kabara allahu akbar buu odhanaya wa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor u soo qaadana kabara allahu akbar ayuu odhanaya wa idaa nahada min aragcatayni labada ragcadood markuu ka hinqado ama uu ka kacana waxau odhanaya kabara allahu akbar buu odhanaya nahada min ragcatayn waa atxiyaadkii dhexee ragcada dumarka haddii salaadu markaa ay yihiin saddex haddii ragcado yihiin ama afar ay yihiin atxiyaad dhex ula imanaya deetana ragcadda saxaad buu kacaya marka ragcadda saxaad uu kacaya weeyaan falamaa qada salaata salaaddii markii uu dhammeeyey akhada biyadii cimraan ibnu xusayn cimraan baa gacantayda qabtay wa qaala wuxuu uhi qad dakaranii haada kani wuxuu i xusuusiyey salaata muxamadin sala allahu calayhi wasalam salaaddii nebi maxamed buu i xusuusiyey aw qaala sallaa binaa salaata muxammadin salaaddii nebi moxamed buu ninkan ina tujiyey saxaabigana waa cali bin abi aalib cimraan ibnu xuseynna waa saxaabi oo rasuulku la tukaday calayhi salaatu wasalaam marka dagaalkii la odhan jiray qaswat maaragtay yowm uljamal iyay ahayd baa layidhi salaadan marka cali waa tukiyey marka ninkan taabicigiina waa markaa waa la tukanayey markii salaaddii u dhameeyey ayay israaceen cimraan ibnu xuseyn oo saxaabiya iyo ninkan taabiciga dabeetana wuxuu yani u sheegay qaabkan ugu tukaday cali bin abi aalib inay tahay sidii rasuulku ku tukaday calayhi salatu wasalaam markaasuu wuxuu leeyay wuxuu i xusuusiyey salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani siduu rasuulku ku tukan jiray inoo tukiyo salaadii rasuulkaaban xusuustayba marka xadiidkina xadiidkii ka horreeyay waa isku miduuno takbiiraadkii intiqaalka meesha noogu jira fa kaana idaa sajada kabara markuu sujuudo allahu akbar buu odhanaya waidaa rafaca ra'sahu kabara markuu sujuudi kasoo toosana allahu akbar buu odhanaya waidaa nahada min aragcatayni markuu labada ragcadood uu ka kaco kabara allahu akbar buu odhanaya markaa waa takbiiraat intiqaalki sheekha la yidhahda ibn muraqin ee kitaabkan sharxay wuxuu yidhi fii kulli salaatin hunaa'iyatin ihdaa casharata takbiira salaad kasta oo laba ragcadooda waxaa ku jira koob iyo toban takbiiradood baa ku jira buui takbiirat lixraam wa hamsun fii kulli ragcatin marka takbiirat ixraamka lagu daro waxay noqonaysaa koob iyo toban marka laga reebana waa shan iyo shan toban ragcad walba waxay noqonaysaa markaa shan ragcadda labaadna shan ragcadda koowaad waxay dhaartay takbiirtii la odhan jiray takbiirat lixraamka sidaas buu markaa yidhi intaad doonto waad xisaabin kartaa soo maha markaad xidhatid allahu akbar takbiirat ixraamkii marka aad waxa weeyaan aada rukuucdid allahu akbar markaad sujuudaysid allahu akbar markaad kasoo toostid allahu akbar markaad sujuud ku noqotid allahu akbar shan markaad kasoo toostid ya shan ragcadood waa ya markaas waa shan ta kale maxay noqonaysaa marka lasoo toosana allahu akbar rukuucda kasoo toositaankeeda markaa iyadu takbiir ma wadato waa samica allah marka takbiirta marka rukuucda laga soo tooso waa samica allahu liman xamid ta kalena shan baad ka tirinaysaa saas buu wasa marka haddii salaadda saddex tahayna fi salaati الhulaasiyati sabcun sabca caشharata ragca toddobiyo toban buu yidhi marka salaadda saddex ragcadood tahay fi الrubaaciyati fintaani وacishruun salaaduhu markay afar yihiinna waa laba iyo labaatan wa fi اlmaktuubaati اlhams salaadaha shanta marka laisku geeyo arbacun wa tiscuuna takbiira afar iyo sagaashan takbiiradood baa ku jirta guud halkaanu ku dayna wanaagsan xadiidka aynu ka bilowna soo socda insha allahu tacaala sala allahu ala alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من الصواب وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من الصواب wuxuu yihi sheekhu raximahullah isagoo markaa yani weli baabkii sifatu salaa aynu ku guda jirno can ilbaraa ibni caazibin waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa baraa ibnu caazib waxaa laga wariyey qaala waxau yidhi ramaqtu salaata salaad ramaqtu الsalaata maca muxamadi salى اllahu alayhi wasalam salaada ayaan u fiirsaday ama aada iyo aad aan u eegay maca muxamadi sala allahu alayhi wasalam nebi ilaahay maciisa fawajadtu waxaan helay qiyaamahu istaagiisa faragcatahu rukuucdiisa faاctidaalahu iyo ictidaalkiisa bacda rukuucihi rukuucdiisa dabadeed fasajdathu iyo sujuudiisa fajalsatahu bayna asajdatayn iyo fadhigiisa u dhexeeya labada sujuudood iyo fasajdatahu sujuudiisa labaad iyo fajalsatahu fadhigiisa maa bayna atasliimi waalinsiraaf u dhexeeya tasliimtii oo ah markaa salaamo naqsigii iyo walinsiraaf bixitaankii masaajidka uu ka baxay uu ka gadoomay qariiban min asawa in isku dhow oo isku mid ah bay ahayd yaan yaan helay buu leeyay marka qariiban min aلsawaab yani iyadoo ah mid isku dhow oo markaa aan kala badnayn ayaan helay wa fii riwaayat اlbukhaariy riwaayada bukhaari waxaa ku sugnaa maa khala lqiyaama marka laga reebo qiyaamka iyo wاlqucuuda fadhiga marka laga reebo inta kale qariiban min aلsawaab yani way isku dhoweyd in isku dhow bay ahayd markaa waxa uu xadiidku ka warramayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta uu ku xasilayey arkaantaasi marka riwaayada bukhaari iyadu waxay ahayd kana rukuucu الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wasujuuduhu ida rafaca ra'sahu min الrukuuci wa bayna sajdatayn qariiba min الsawa marka lafdiga bukhaari saasuu isagu ahaa rukuucda rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo sujuuddiisa iyo waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc markuu rukuucdu kasoo tooso wa bayna sajdatayn iyo labada sujuudood dhexdooda qariiban min asawa in isku dhow bay ahayd wa fii riwaayatin ukhraa maa khala alqiyaama walqucuuda qariiban min asawa marka lafdigii bukhaari waa caynkaas marka waxaad moodaa in maaragtay uu sheekhu raximah llah riwaayadii bukhaari uu ku tasarufay oo markaa tii muslim uun uu bukhaarina u nisbeeyey ramaqtu الsalaaة ramaqtu micnaheedu waxa weeya nadartu bxirsi washidaةi tatabucin yaعni saxaabigani radia allahu canhu aad iyo aad ayuu ugu fiirsaday salaadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ramaqtu salaata salaadii rasuulka ayaan dhugtay ama aan aad iyo aad aan u eegay buu leeyay markaa shay maalin keliya soo xasilay maaha maalmo badan buu fiirinayay u eegayey bal hadda intiis qiyaamkiisu intuu yahay rukuucdiisa intay tahay sujuuddiisa intay tahay yacnii aad iyo aad buu ugu fiirsaday sidaa daraaddeed buu wuxuu leeya saxaabigu ramaqtu الsalaata maca muxamadin salى اllahu عalayh wasalam yani salaada rasuulka ayaan aad iyo aad ugu fiirsaday oon u dhugtay oon aad iyo aad aan u eegay dabeetana maxaa ka dhashay eegitaankii uu salaada rasuulka eegayay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka dhalatay caynka fawajadtu qiyaamahu faragcatahu faاctidaalahu bacda rukuucihi waxaan helay qiyaamkiisa istaagiisii salaadda u taagnaa faragcatahu iyo rukuuciisii markaa rukuucay faاctidaalahu bacda rukuucihi iyo ictidaalkiisa rukuucdiisa dabadeed oo ictidaalku waxa weeyaan marka la rukuuco ee laga soo tooso ayaa ictidaalkii la odhanaya rukuucda dabadeed ictidaalkuu la imanayey fasajdatahu iyo sujuuddiisii fajalsatahu bayna asajdatayn iyo fadhigiisa u dhaxeeya labada sujuudood fasajdatahu iyo sujuuddiisa labaad fajalsatahu bayna atasliimi walinصiraaf fadhigan tasliimta iyo insiraafka udhaxeeya laba macno labadaba waa lagu micnay tasliimta waxaa la yidhi waxaa loogala jeedaa waxaa loogala jeedaa tasliimta salaanta kusoo ku timid ataxiyaadka dhexdiisa aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi وbarakaatuh aلsalaamu عalayna وعalى cibaadi اllahi الصaalixiin intaas baa tasliimtii loogala jeeda yani tasliimtu waa taas waa taxiyaadkii wاlinsiraaf insiraafkuna waxaa loogala jeedaa salaada ka bixitaankeedii oo lafdiga insarafa axaadiia waxa uu ku yimid axaadiista qaar ka mida waxa uu ku yimid iyada oo loogala jeedo salaadii ka bixitaankeedii sidii xadiidka xagga hore aynu kusoo maranaya oo kale ninkii salaadiisa ka shakiyey isagoo ku jira salaadiisa dhexdeeda wax ma ka soo baxin mise waxba kama soo bixin wuxuu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laa yansarif xataa yajida riixan aw yasmaca sawtan laa yansarif salaada yuuna ka bixin baa la yidhi marka marka insiraaf waa kala salaada kabixitaankeeda marka fajalsatahu bayna الtasliimi wاlinsiraaf waa fadhiga yani atixiyaadka iyo inta uu ka baxayo inta udhaxaysa intuu salaada ka baxayo iyo atixiyaadkiisa inta udhaxaysa sidaas waa waa lagu fasiray waxaa kale lagu tafsiiriyey ama lagu micneeyey oo lafdigu ixtimaalayaa fajalsatahu bayna atasliimi tasliimtani waa salaada ka bixitaankeedii oo markuu uu la yimaado salaamo naqsigii oo salaadii uu ka baxo assalaamu calaykum waraxmat ullah uu yidhahdo midigtii uu eego walinsiraafna waa masaajidkii iyo goobtii uu ku tukaday inuu ka kaco ka baxo marka fajalsatahu bayna الtasliimi wاlinsiraaf micnaheedu waxa weeyaan markuu salaadii u ka baxay iyo gurigiisa markuu tegaya inta udhaxaysa inta yani masaajidka uu ku nagaanay uu fadhiyayay salaadda markuu baxo isla markaa muu kici jirin haddiina baahi jirin waktiga baahiday jirto oo kale waa hore u kici jiray maalan maalin maalmaha ka mida rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkaynu kusoo marnay kitaabkii marka waxa weeyaan mukhtasar saxiix albukhaarigi iyo ibn abi jamrihi salaaddii markuu ka baxay buu si degdega dadkii uga dhex kacay gurigiisuu galay sababtii keentay inuu kacana uu sheegay wuxuaan xusuustay buu yidhi in yaroo salaad casarna way ahayd in yaroo dahabo guriga taallo sadaqaa baan xusuusta waxaan karahsaday inuu gobolku dhaco marka waxaan faray in la qaybiyo marka salaada markuu ka baxo iyo tegitaanka uu guriga tegaya inta udhaxaysa intee in leeg uu sii fadhihi jiray halkii ku tukaday taas ba markaa loogala jeedaa marka bayna atasliimi wاlinsiraaf waa salaamo naqsigii iyo ka bixitaanka masaajidka uu ka baxayay inta udhaxaysa qariiba min asawa intaasoo dhan waxaan helay in markaa waxa weeyaan in isku dhow inay tahay oo aan kala dhaadheerayn yani qariiban min asawa waxaa laga fahmayaa inay qaarkood kuwa kale ay ka yar dheer yihiin oo dhammaan aynay wax wada siman oo isku sar go-aan aynay ahayn way yar kala dheeraan karaan laakiin way isku dhadhawaayeen qariiban min asawa in markaasi ku dhow shay yani qaar isku dhowdhow bay ahaayeen oo aan markaa kala badnayn wa fii riwaayati اlbukhaariy maa khala alqiyaama qiyaamka marka laga reebo wاlqucuud qiyaamku waa alqiyaam lilqira'a qiraa'ada aqrinteedii waa istaaggii oo waxa weeyaan qur-aanka aqrintiisii iyo wlqucuud qucuudkuna waa ataxiyaadka fadhigiisii weeyaan labadaa marka laga reebo inta kale way isku dhoweyd qariiban min asawa inta kale waxay ahayn qaar isku dhow inta marka waxa weeyaan uu ruknigaa ku guda jiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacnii markuu rukuuco intuu rukuucsanaa iyo inta uu markii uu rukuucda ka soo toosay uu taagnaa iyo intii uu sujuudsanaa iyo markuu sujuuddii ka soo toosay intuu fadhiyey labada sujuud dhexdooda iyo sujuuddiisii labaad intaasiba waxay ahaayeen qaar isku dhow yani way way isku dhawaayeen iyo welibana ku daro markuu salaadii uu ka baxo markaa muu carari jirano waa fadhihi jiray intii uu marka waxa weeyaan rukni ku gudi jir jiray oo kale ayuu fadhiyey oo dee dikrigii buu aqriyay wax soo aroortay marka inu odhan jira allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika waxaan ujeedaa aduu dikrigi kusoo arooray qaar ka mid a yaa rasuulka laga wariyay calayhi salaatu wasalaam allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika waxa uu faray mucaad ibnu jabal wuxuu uhi yaa mucaad ina uxibuk waan ku jecelahay marka salaad kasta markaad ka baxayd waxaad tidhaahdaa allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika marka rasuulku wuxu odhan jiray isagu allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya daljalaali wاlkraam waay haddaba xadiidku wuxuu ina tusinaya in arkaantii waxaan wada rukni wayaan qiyaamku waa rukni rukuucdii waa rukni ictidaalkii waa rukni sujuuddii waa rukni fadhiga laba sujuud udhexeeya waa rukni sujuudda labaad waa rukni arkaantaas in la dheerayn karo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waqtiyada qaar ka mid waa dheereeyey waqtiyada qaar ka midana waa khafiifiyey marka in rukni walba marka la gudagalo in lagu xasilayo ayuu nafsinaya xadiidka rasuulkuna waa ku xasilay calayhi salaatu wasalaam yacni ma u degdegaynin si degdega ugamuu soo toosine mid walba xaqeeda ayaa uu siinay marka yani arkaantaasi in mid walba xaqeeda la siinayo oo lagu xasilayo oo si degdega aan looga soo baxaynin ayuu xadiidkanu tusinaya waxaa ka sugnaatay rasuulka sala allahu alayhi wasalam in salaada duhur oo kale markuu galo in dadka qaar ka mid a yani saxaabadiisa qaar ka mid ihi ay baqiicay tegi jireen dabeetana xaajadu ay soo gudan jireen ay soo dahaaro qaadan jireen dabeetana ay iman jireen isagoo ragcaddii koowaad weli ku jiro u taagan yani dheer waxay ka qabtaa ogeed marka sidaynu xagga hore aynu kusoo tilmaannay imaamku wuxuu muraacaynayaa oo uu ilaalinayaa axwaasha dadka ku daba tukanaya dadka ku daba tukanaya axwaashu way kala duwan tahay isagoo aan ka tegaynin waajibaadkii ay lahayd salaaddu iyo waxyaabihii salaadda qurxinaya iyo wanaajinaya taasi waa mid waxaa kale xadiidku inatusinaya saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim dadaalkay ku dadaali jireen inay ogaadaan ama ay raacaan aqwaasha rasuulka iyo afcaashiisa yacni salaaddii rasuulku si fiican u fiiriyey saxaabigu dabeetna wuu inoo sawiray sawir buu iyuu naga siiyey marka waxay kutusinaysaa dadaalkii saxaabadu ay ku dadaalayeen inay dadka u soo gudbiyaan waxay rasuulka kala kulmeen calayhi salaatu wasalaam iyaguna sidaasoo kale ay u raacaan yani u raacayeen shaygan uu eegayo iskama aynun wuxuu u eegayay inuu isaguna kaga daydo sidoo kale dadkiina waa usoo gudbiyey waa usoo yani waa waa inoo soo gudbiyey si markaa loola yimaado in arkaanta lagu xasilo ahlucilmigu waxay dhahdeen waa rukni weeyaan